wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba oo ku qabatay xubno ka socday bahda cadaaladda sida booliska asluubta garsoorka iyo shaqaalaha wasaaradda tababarkan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug waxaana kasoo qeyb galay furitaanka tababarka wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdulaahi axmed maxamed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda cabdulaahi axmed maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug oo dahafuray tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka tababarka maanta aan halkan u fadhino runtii waa tababar muhiim ah wuxuuna qeyb ka yahay tababarada ay wasaaraddu ugu tala gashay guud ahaan bahda cadaaladda si sare loogu qaado wacyiga iyo garaadka ee aqoonta bahda cadaaladda ka shaqeysa insha allah ma ahan ma noqon doono kii ugu dambeeyey waa un qeyb ka mid ah tababarada ay wasaaraddu u qorsheysay bahda cadaaladda in loo qabto sida ka muuqata tababarkan tababar muhiima waaye kana maanta u fadhino oo lagu baranayo shuruucda wadanka u taalla iyo shuruucda caalamiga ah si gaar ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba adinkana waxaa laydinka rajeynaya hadduu ilaahay yidhaahdo inaad tababar ka faa'iidaysataan oo wixii laydin baray iyo cashirada aad meesha ku qaadataan aad bulshadii dib ugu celisaan oo shaqooyinkii kala duwanaay oo aad hayseen hadduu ilaahay yidhaahdo in laga dareemo inaad tababar muhiim soo qaadateen oo siday taana aad uga faa'iidaysataan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo wasaaraddu xooggay saari doontaa yacni garaadka iyo aqoonta bahda cadaaladda inay kor u qaado kan waa un iska bilow laakiin kuwa kalena hadduu ilaa yihahdo waa soo socdaan runtii waan idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiina iyo duruufaha adagoo aad bulshada ugu adeegeysaan aada iyo aada umahadsantihiin wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug ayaa belihii lasoo dhaafay qabanaysay tababaro sare loogu qaadayo xuquuqda dadka baahiyaha gaarkaa qaba si looga ilaaliyo dhibaatooyinka ay la kulmaan